magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay baahiyaha cadaaladeed iyo amni wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji oo ka qayb galay kulankaasi lagu soo bandhigaya baahiyaha cadaaladeed iyo amni ayaa tilmaamay muhiimadda bulshada reer jubbaland ay u leedahay cadaaladda iyo arrimaha nabadgelyada waxa uuna yidhi si loo helo cadaalad waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo amniga adna haddii la helo cadaaladna waa la helaya ta kale mashruucan wuxuu ka bilowday grass rootka meeshii ugu harsanayd ugu wacnayd dadweynuhu ka imaaday markii la keenay muddo badan buu mashruucan iyuu laalaa oo xanibnaa waxaan go-aansanay bal horta dadku inay waxay iyagu rabitaankooda rabaan in maxay ahayd dadweynaha lagala shaqeeyo insha allahu tacaala annagu waxaan ballan qaadaynaa mashruucan inuu hirgalo sida ugu quruxda badan uu u hirgalo meel kasta oo deegaanada jubbaland ka mid a inuu gaaro si nabadgelyo ahna uu oga shaqeeyo insha allahu tacaala hay-adda waxaan kula dardaarmaynaa wixii lagu ballamay inay fuliyaan wax kasta oo wanaag ah oo mashruucan u baahan in lagu fuliyo haddii hadda hataa aan qoraalka lagu darin in lagu soo daro insha allahu tacaala iyagana mashruucana taasaan yaan yaan kula dardaarmayaa walaalayaal adna haddii la helo cadaaladna waa la helaya labadan wasaaradood gacma haysaystaan wasaaradaha kale ee dowladana maxay ahayd gacma haysaysataa dowladda jubbaland waxay ballan qaadaysaa dadkeedu inay amni iyo cadaalad helaan amniga iyo cadaaladda ayaa labaduba muhiim u ah bulshada ku wada nool hal meel waana mid markaasi ay baahi weyn u qabaan in ay helaan abadaasi